dowladda federaalka oo soo bandhigtay miisaaniyaddii sanadka iyo xanuunka coronavirus ee gobolada kala duwan ee dalka dowladda federaalka ayaa soo horumarinaysa qeybtii labaad ee canshuura jarid hore loogu talagalay in la hirgeliyo laba sano kadib taas ayaa macnaheedu yahay in dadka lacago jeebkooda ay ku dhici doonaan dhammaadka bisha oktoobar dowladda ayaa sidoo kale qorsheynaysa in canshuur jariddaas sidoo kale laga soo bilaabo julaydii lasoo dhaafay dadka ay soo gasho dakhli u dhexeeya afartan iyo shan kun ilaa sagaashan kun oo doolar sanadkiiba waxaa canshuur jaridan uga soo noqonaysa kun iyo siddeetan doolar halka dadka ay soo galaan dakhli ka badan sagaashan kun ay canshuur jaridda ku helayaan laba kun shan boqol iyo lixdan iyo shan doolar sanadkiiba sida dalal badan oo adduunka dhaqaalaha australia ayaa hoos u dhici ugu weynaa soo gaaray wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad farqiga u dhexeeya dakhliga dowladda soo gala iyo qarashka ka baxa ee waxaa defisit-ka loo yaqaano ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro laba boqol iyo saddex iyo toban dhibic toddoba bilyan oo doolar iyadoo sanad miisaaniyadeedka lasoo dhaafay uu ahaa oo keliya siddeetan iyo shan dhibic saddex bilyan daynta dowladdu galayso ayaa la filayaa inay gaarto toddoba boqol iyo saddex bilyan oo doolar sanadkan iyadoo labada kun iyo labaatan iyo afartana gaari doonta sagaal boqol iyo lixdan iyo lix bilyan oo doolar inta uusan bilaaban faafka ama xanuunka coronavirus dowladda ayaa saadaalinaysay in dakhligu uu ka badan doono qarashka shan bilyan oo doolar dowladda ayaa afar iyo toban bilyan oo doolar ku maalgelinaysa mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha waxaa kaloo miisaaniyadda ku jira in shirkadaha loo ogol yahay inay wax kasta oo ganacsigooda ay ugu baahan yihiin oo ay soo iibsadaan canshuur dhaaf buuxda loogu sameeyo dowladda ayaa miisaaniyadda kusoo bandhigtay barnaamij shaqo abuura oo shirkadii shaqaalayso qof da-diisu u dhaxayso lix iyo toban ilaa soddon ay dowladdu ku kabi doonto mushaarka qofka laba boqol oo doolar asbuuciiba halka shaqaaleynta qofka da-diisu u dhaxayso soddon ilaa soddon iyo shan ay dowladdu ku kabayso boqol doolar dadka lacagaha cayrta qaata oo ay ku jiraan kuwa howlgabka iyo kuwa xanaaneeya dadka naafada ayaa waxaa la siinayaa laba boqol iyo konton doolar laba jeer oo marka ugu horeysa ay tahay disembar sanadkan marka labaadna ay tahay laga bilaabo maarso sanadka soo socda waxaa kaloo sidoo kale miisaaniyadda lagu soo bandhigay in qaxootiga australia ay bini-aadannimada kusoo qaadan jirtay shan kun la dhimayo iyadoo sanadkiiba lasoo qaadi doono oo keliya saddex iyo toban kun toddoba boqol iyo konton qof taasoo dowladda u badbaadinaysa lacag gaaraysa baa layidhi sagaal boqol iyo konton iyo sideed milyan oo doolar afarta sano ee soo socota ra-iisul wasaare scott morrison ayaa sheegay in miisaaniyadda cusub ay ka caawinaysa soo galootiga inay qoysaskooda la midoobaan iyadoo la fududeynayo in dadku xaasaska ama saygooda ay keensan karaan dowladda ayaa si ku-meel gaara u kordhinaysa tirada dadka la siiyo fiisooyinka qoyska oo lagu kordhiyey soddon kun oo boos laakiin waxaa lagu xiray shuruud cusub oo ah in qofka lasoo dhoofinayo uu ku baaso luqadda afka ingiliishka taasoo muran badan dhalisay maer morrison ayaa sheegay in barashada afka ingiliishku ay lagama maarmaan u tahay in soo galootigu ay ka qayb galaan bulshada ayna shaqo helaan gobolka new south welesna waxaa dhammaaday laba iyo toban maalmood oo aan wax kaysasa laga helin gobolka kadib markii saddex keys oo coronavirusa la diiwaangeliyey saddexda keys ayaa laga helay saddex golo deegaan oo ku yaala galbeedka iyo koonfur galbeed sydney kaysaskan ayaan isla xiriirin waxayna maamulayaashu bilaabeen baaritaan degdega bermiyaaradda gobolkaasi gladys barjiclian ayaa sheegtay in kaysaskan aysan la xiriirin meel xanuunku ka dilaacay oo hore loo yaqaanay gobolka queenslandna saddexda kays ee laga helay new south wales ayay u badan tahay inay queensland ku khasabto inay dib ugu noqoto qorshe ay ku furi lahayd xadka u dhexeeya iyada iyo new south wales queensland ayaa shuruud ka dhigtay in labaatan iyo sideed maalmood oo isku xiga aan wax kaysa new south wales ka hor inta aysan xadkeeda furin bermiyaaradda gobolkaasi anastasia palshay ayaa a b c da u sheegtay in shuruudan ay ku salaysan tahay talooyin laga helay koox dhakhaatiira oo dowladda federaalka kala talisa arrimaha caafimaadka gobolka victoriana waxaa laga diiwaangeliyey lix kays oo cusub oo coronavirusa iyadoo laba qof ay u dhinteen xanuunka dadka ka qaaday xanuunka meel hiliblaawa ku taalla magaalada melbourne ayaa hadda gaaray soddon iyo kow qof maamulayaasha ayaa dagaal dheeraada kula jira xanuunka oo ka dilaacay hilible ku yaala xaafadda chadston madaxa barnaamijka dabagalka coronaviruska gobolka victoria jerome winer ayaa sheegay in frankston oo hore xanuunka uga dilaacay hadda la xakameeyey laakiin chadston iyo kilmore ay weli walaac ku hayaan dhakhtar ayaa sheegay in madaxweynaha mareykanka donald trump uusan dareemayn wax calaamado coronavirus uuna aada u fiican yahay dr shon conley ayaa rajo ka muujiyey warqad uu qoray kadib markii mr trump laga saaray isbitaalka fariin uu ku qoray bartiisa twitterka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in wakiiladiisu ay joojinayaan wadahadal ay la lahaayeen dimuqraadiyiinta oo looga hadlayay lacago lagu kobcinayo dhaqaalaha oo la siin lahaa shaqaalaha dadka dalka mareykanka wadahadalkan ayaa u socday labada dhinac oo baryahanba arrintaasi isku khilaafsanaa madaxweynaha ayaa hadda sheegay inuu sugayo ilaa iyo doorashada laga qabanayo bisha noofembar australia iyo soddon iyo sagaal dal oo kale ayaa qoraal wadajira ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen tacadiyada la sheegay in china ay kula kacday hong kong iyo shacabka wiigarka ee muslimiinta ah dalalka oo qoraalka kasoo saaray golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in sharciga amniga qaran ee lagu soo rogay hong kong ay liddi ku tahay madax banaanida gobolkaasi ayna khatar ku tahay xuquuqda iyo xorriyadda shacabkeeda waxaa sidoo kala socda baaqiyo lagu doonayo in china ay xirto xeryaha ay u bixisay dib wax u baridda dadka laga tirada badan yahay ee gobolka shinjan isagoo ku hadlaya magaca dalalkan ayuu safiirka jarmalka christopher henson uu sheegay in caalamku ka walaacsan yahay sida loola dhaqmayo dadka wiigarka ah shirkadda weyn ee facebookna waxa ay boggeeda ka saartay gebi ahaanba akoonada facebooka iyo instagram-ka ee ay ku lahayd koox khuraafaad badan aaminsan oo loo yaqaano quanon dadkan taageersan waxyaalo aan waxba ka jirin ayaa aaminsan in madaxweynaha mareykanku uu dagaal kula jiro kooxo shaydaanka caabuda oo caruurta la faraxumeeyo ka ganacsada siyaasadda cusub ee facebooka ayaa mamnuucday cid kasta oo matalaysa quanon haddii xataa aysan dhiiro gelinayn rabsho ama gacanka hadal saadaasha hawada berita oo khamiisana magaalada bet waa qayb ahaan daruur labaatan iyo afar digrie adelaide waa roobab lix iyo toban digrie melbourne roobab sideed iyo toban bay gaaraysaa magaalada sydneyna xoogaa roobaba la filayaa labaiyo labaatan digrie brisbanna qayb ahaan waa daruur iyo labaatan iyo toddoba digrie halkii australian dollarna waxaa lagu sarrifayay eber dhibic toddobaatan iyo laba senti oo lacagta mareykanka ah